runtii garoowe waxaan dhihi karaa meel lagu faani karo oo guud ahaan soomaaliya ay ku faani karto inay tahay habka isku xirnaanta shaqada mas-uuliyiinta iyo shacabka si ay isugu xiran yihiin waxay tahay meel aad iyo aad runtii u wanaagsan waxaa noo noqotay runtii cashar aad u weyn inaan ka baranno runtii waxaan rabaa inay garoowa noqoto iyo baydhabo in la mataaneeyo hadday suuragalayso ta kale garoowe halkan waxaa jooga dad badan oo communitiga ka soo jeeda koonfurta soomaaliya baa iyo bakool ha u badnaadeene waxay noo sheegeen wax lagu faani karo faa'iido badana waxay noo sheegeen in si aad loo soo dhoweeyey waxay noo sheegeen inay xoogsadaan ku shaqaystaan taasna sumcad iyo sharaf bay idin tahay annagana insha allah markaan noqonno waxaan u sheegaynaa madaxdeenna in garoowe ay tahay meel dadka si aada loogu soo dhoweeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash oo madashaasi isaguna kusoo dhoweeyey wafdiga ka socda baydhabo waxa uu sheegay inay puntland diyaar u tahay in ay wax wada qabsadaan islamar ahaantaasina la lamaaneeyo magaalooyinka garowe iyo baydhabo iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed iyo kan puntland guddoomiye waxaan ku leeyahay kusoo dhowow waa gurigaagii labaad wixii ahaa waxqabad iyo aqoon kororsi waa waad soo aragteen waxaan kaloo idiin sheegaynaa aanu inaanu jecelnahay inaan wax wada qabsanno diyaar baanu idiinnahay inaan wax wada qabsanno diyaar bay idiin tahay in baydhaba iyo ay mataanoobaan iyo garowge waa markii ugu horreysay ee wafdi noocani oo kale ah uu ka yimaado degmada baydhabo isagoo u kuurgalaya islamarkaasina doonaya in ay wax ka ogaadaan qaababka ay u shaqeeyaan maamulada gobolada ee puntland si ay markaasi ugu dabaqaan maamulka curdinka ah ee laga eg yagleelay deegaanada koonfur galbeed sidoo kalena waxaa puntland looga diyaargaroobayaa ka qaybgalka xafladda munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha loo doortay maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan